barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadayda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirbaani iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado bisha maaj waa labiyo labaatan sannadka laba kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid a carwo qudhaab oo ku taalla magaalada laascaanood waxaa lagu iibiyaa midhaha dhirta ka soo baxa ama ka soo go'a warbixin ayaan idinka haynaa carwa qudhaab mar walbaba waxay isku hawshaa inaan macdilku ugu hawshoon adeegana iyadu isugu hawsho oo ereyada ay carwa qudhaab ku bixiso waxaa ka mid ah macaamiisha ku qanciso intanoo kale caynoo carrigeenna ku yaallo caadilu ku mannaystay idinkaanu carraabin cabsi dheerra u jiidhin cidla aan ku harraadin shaqadiina cidloobin
qodobada kalead maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii sayniska iyo tiknolojiyada oo toddobaadkan ka hadlaya qaar ka mid ah qalabkii ugu dambeeyey So up until now, the most powerful medium on the planet, um, or most immersive medium, was the giant screen cinema or an IMAX type of theater. Um, ilaa iyo beri dhoweyd qaabka ugu wanaagsan ee muuqaalada loo daawado ayaa ahayd in la tego shaleemooyinka waaweyn ee shaashadaha waaweyn ay ku rakiban yihiin laakiin iminka qalabkan yar ee aad gacanta ku qaadan karto ee v r-ka ayaa aad uga xiiso badan dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka dhallinyarada maanta
in wakhtigu cajab yahay maxbuus ciila baagaran qiimo cod ku leeyahay sugla caydha baagaran
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan inta barnaamijkeena duhurnimo ee maanta uu socdo marka horese warkii caalamka
caasimadda dalka belgium ee brussels waxaa ruxay qaraxyo kala duwan wakaaladda wararka ee associated press ayaa ku soo warramaysa in dhowr qof ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay khad tareennada ah oo hoos mara dhulka hoostiisa oo u dhow xarunta midowda yurub qaraxan ayaa dhacay wax yar kadib markii laba qarax oo ka horreeyay ay ka dhaceen garoonka caalamiga ah ee magaalada brussels qaraxyada garoonka ka dhacay ayaa qaraxyadaan idhaahdee garoonka ayaa ka dhacay qaybta dhoofitaanka ilaa haatanna lama sheegin sababta keentay qaraxa idaacad ku taalla biljam ayaa sheegtay khasaaraha ka dhashay qaraxii garoonka diyaaradaha ka dhacay in ay tirada dhimashadiisu ay marayso ilaa saddex iyo toban qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa shan iyo soddon qof dad gaadhaya
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa talaadada maanta khudbad u jeedinaya dadka reer kuuba obama ayaa la filayaa inuu culays ka saaro taariikhdii adkayd ee labada dal taasoo soo jirtay ilaa iyo xilligii dagaalkii qaboobaa waxaa kaloo culays ka saari doonaa sidii loo wanaajin lahaa xiriirka iyo aragtida mustaqbalka ee labada dal obama oo khudbadan ka jeedinaya golaha murtida ee algran ee magaalada havana ayaa imanaysa iyadoo socdaalkiisu uu maanta soo gabagaboobayo booqashada tiyaatarka ayaa qayb ka ah socdaalka obama madaxweynaha ayaa sidoo kale ka qaybgeli doona kulan ciyaarta baseballka loo yaqaano taasoo ay iskaga hor imanayaan xulka qaranka ee cuba iyo kooxda florida ka dhisan ee magaceeda la yidhaahdo tamba bay rays
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa maxamedow waxaa jira waagii hore xilliga dhulku barwaaqada yahay waxaa aada caan uga ahaa midhaha lasoo guran jiray dheerta waan gartay waxaan filayaa dee adig qudhaaduna inaad miyiga soo marto halkaa xaggaa hortaan ku intaanan u gelin barnaamijka xaggaa saas ku tihi
miyiga wax badan kama garanayo
marka waxaa jira midhaha aadka miyiga xasiida iyo waxaan aqaana iyo waa inta magaalada la keeno
Ah, waa ka xumay marka marka waxaa jira een, goobka midhihiisa oo kale een, midhatoonka hohoobta darayga dhafaruurta een, ma garanaysa xabag xabagaha kala duwan waxyaabahaasoo dhan waxaa laga yaabaa iyo dee midho kale oo badan ayaa inta badan miyiga laga keenaa waan gartay gaar ahaan xilliga barwaaqada ah qaarkood inkastoo xilliga xitaa een, oomanaha ah ay bixi karaan marka waxaa jira magaalada laascaanood oo kale wi- nin dhallinyaro ah aynu- aynu ereyga isticmaallo oo ku nool ayaa wuxuu sameeyaa miyigu aadaa waan dabeedna gartay wuxuu soo guraa midhahaas ha magaaladuu keenaa markaa wuxuu la baxayba meheradu wareegta oo carwa quraab buu bixiyey quraab quraab quraabka waad garanaysaa fili de ereygan horta ma quraaba ma qaraaba ma quraaba ma qudhaaba waxaan filaya waxay ku xidhan tahay lahjadaha kala duwan iyo deegaanada waa gartay laakiin soomaalidu waxay ku mahmahdaa biyo meel godan bay isugu yimaadaan waan gartay adu waa midhihii oo uun waxa waa waa waa waa raadsiga midhaha oo kale haddaynu si u niraahno ama- Waan ama- gartay, waan ama in la raadsado iyo inaan midhaha qura kusoo koobayna in cunto la raadsado marka jaamac maxamed maxamuud ayaa magaalada laascaanood markaa ku iibiya wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayaa la sheekaystay
jaamac ayaa waxa uu soo guraa midhaha ka baxa dhirta qaybaheeda kala duwan jaamac oo si weyn caan uga ah magaalada laascanood ayaa waxa uga warramay ah, dhirta iyo waxyaabaha uu ka shaqaysto isagoona dushiisa ku qaadaa sida midhaha toonka midhaha bardaha midhaha goobka xabagta cadaadda iyo gomosh iyo ciid iyo dhafaruur sida heeliga een, goosayga caymankaas aad u ballaadhan sida xamurka oo isaguna soo baxayo xilligiisa aysan weli gaadhin caymankaasi carwadu ka shaqaysaa goobka caymankaas oo dhan oo carrigeenna ku yaalla ee caadiluu ku mannaystay bay carwadu caan weyn ku tahay waa garteen waxaanaad sidid oo dhan waa midho bal ka waran nin dhallinyaraana waa tahay oo markaad qaadid dadku sidee bay ku arkaan aad ka shaqaynti dadku walaalle waxay ii arkaan runtii aad iyo aad bay u soo dhoweeyeen aad iyo aad bayna u xiiseeyeen intay wixii carwo soo jirtay oo dhan ay dheheen waxbaba kama soo qaadin bay dheheen carwo waa ta quraabka quudna waa ka dhulkeenna waxay carwadu diyaar u tahay inay booqato macaamiilku booska iyo barta iyo beydka uu joogo xataa baabuur iyo bajaajta korkeeda si ay, si ay hadba ula socoto wixii waa ugu bariya baahidiisa qaraab dushaan ku qaadnaa carwada qof ruux walba booskiisaan ugu geynaa ganacsataan xaggaad ka soo gurtaan waa ila waa dhir waxay u baahantay inaad baadiyaha tagto een, adiguna waxaad ii sheegtay inaad nin dhalinyaro miyigana degan tahay magaalada gudaheedana keentid een, bal iga war sheekada maasha allah allah ku barakeeya waa jawaab wacan Een, alaabtan dhammaantood horta carri kale lagama keenin ciiddeenay ka soo baxeen hadday tahay ciid iyo gomush dhafaruur iyo gob bardiya midhatoon xabagta cadaadda wuxuba waa a- wax adeeg nimco ilaahay dhulkeenna ka soo saaray iyo dheef waynagu galladay Een, carwo qudhaa mar walbaba waxay isku hawshaa inaan macmiilku ugu hawshoon adeegana iyadu isugu hawsho oo ereyada ay carwo quraab ku bixiso waxaa ka mid ah macaamiisha ku qanciso intanoo kale cayn oo carrigeenna ku yaallo caadilu ku mannaystay idinkaanu carraabin cabsi dheerra u jiidhin cidlo aan ku harraadin shaqadiina cidloobin iyagoo kala cayna misna aad u cajiiba carwadaad ka helaysaane caynkee ka rabtaan markaasuu ruux waliba caynkuu rabo kii gob raba kii barde raba kii xabag raba kii midhatoon raba kii een, gomosh raba kii dhafaruur raba kii ciid raba marka meel ma fadhiisatid hadda waxaan arkaa tuurtaad ku sidaa een, bal ka waran waad soconaysaa laakiin waad wareegaysaa maasha allah waa carwadu wareeg bay ku shaqaysaa tuurtaa lagu qaadaa dushaa lagu qaadaa sidanaad aragtaba kadibna macwiil walba booskiis iyo beydkiisaa loogu tagaa si uu markaas u sheegto baahidiisa quraab marka dadku aad bay ugu qoslaan iyagoo dhaha runtii quraabka iyo magaca way iswaafaqsan yihiin runtiina ay caan weyn ka tahay dee gobolka sool iyo nawaaxigiisa Een, kana sidaa hadda maxay tahay kuwanaan sida hadeer allah ku barakeeyo waa midhihii toonka waxa weeyaan xabagtii cadaadda waxa weeye een, haddii abahay xugmahayo waa gobkii waa berdihii caymankaasaa hadeer maraya adigoo cayman kaydka ku sugan baa jiro sida gomash iyo ciid iyo dhafaruur oon hadeer goobta maraynin marka magaaladana waad joogtaa miyigana waad joogtaa maasha allah allah ku barakeeyo anigu miyigaan deganahay shaqsi ahaan oo reer miyi baan ahay balse een, waxaan kaloo deberaan magaaladana waan ka shaqeeyaa oo sidan acnawadan aan ku haystaa noloshii baan halkan kala soo baxaa marka aad iyo aad dadka reer miyiguna runtii dee carwaduba dadka reer miyiga noloshooday aad ugu tiirsan tahay oo kuwa soo guroo aan ka gato ha ahaadeen kuwa doono aan u diro ha ahaadeen marka dhammaantood waxay ku tiirsan tahay noloshoodu dee carwadu miyiga iyo magaaladaba way ku xidhanto dee magaaladana way quraabanaysaa miyigina waa laga soo qaadaya tani waxaa weeye midadaalo marya maaweelo cabaara shan kun oo shilin tani waa xidhmo saaxiib iyo xarun wada jooggii toban kun oo shilin tan aad arkayso waa xidhmo faamili xaafadaha loo qaataa caruuraha ku farxa faa'iidadaasoo dhan bay wadataa waa labaatan kun oo shilin waxaa ka sii yar mid midadaalo mariya gawse macaansi ah aan sadkeeduna buurayn soomaaligeeduna yar yaho saddex kun oo shilina marka aad iyo aad markaa dhallinyarada waxaan ugu boori gelinaa inay dhulkooda ka shaqaystaan marnay dheheen carugu quraabay maad caalamka shaqadale u dhooftid anigoo dee dhirtayda iyo dhulkayga iyo dheeftiisiiba dhex jooga runtii aad baan ula yaabay waana ku qoslay waxaa noogu jawaabay tix yaroo gaaban oo iska afareya waxaan ku idhi ruux dhulkiisa joogaaye ma aha dheeldheele dhirtaasaa ilaahiiga dhigay dheeman lacageede markii aan dhaqaaqaba midhaan soo dhufanayaaye maxaan debed u dhoofaa tanaa dheragii taale alxamdulilah ilaahina dheragtii buu iiga dhigay cabdikariin nolol oo v o a magaalada laasaanood
maxamed waxaad sawirataa bal ninkaas midhaha soo qaada ee magaalada iska yimaada ee balastreska ah iminkana wuxuu tegayaa miyigiibu iska tegayaa midhihiisu soo guranayaa magaaladiibu iska imanayaa midhihiisu iibsanayaa risiqa ilaahay bal meel laynaan jirin noloshisay isaga tahay siday u fududahay ay u macaan tahay aad iyo aad Eh, sida aan sheekiisa ka fahamnay xitaa dad buu iminka u dirsaday waxaa laga yaabaa inuu noqdo ninkii qaybinayey waxan aad iyo aad.
distributorkii dhammaa aad iyo aad oo waxaa laga yaabaa in isagu noqdo xaruntii iman ay quraabku imanayay Hay, midhuhu.
magaalada markaa halkaa uu- midhahu aan dhahday oo markaa magaaladu halkaasaa ugu ugu sii qaybiyo aad iyo aad aad iyo aad maxay noo xiga maxamedow waxaan ismaaciilow soo qabanayaa barnaamijkii toddobada walba maanto kale aan usoo dayn jirnay dhegaystayaasha ee ku saabsanaa sayniska iyo technologiga oon mar walba kusoo qaadano waxyaabaha ugu dambeeya sayniska kusoo biira xuseen barre aadan ayaaba ayaa inta badan ayaa ol mar walba noo soo diyaariya isagaana inoo soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii sayniska iyo teknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee toddobaadkan haddii aanad weligaa korin buuraha loo dalxiiska taga ee dalka talyaaniga ama aanad ka qayb gelin ciyaar kubadda cagta ah oo kuwa caanka ah ee dunida laga daawado hadda waxaad fursad u heli kartaa arrimahaasi laakiin waa qaab aan run ahayn ee loo adeegsanayo farsamo casri ah dunida waxaa ku soo kordhaya qalabka iyo kamaradaha muuqaalada ka dhigaya kuwa run u eg oo aad dareemayso inaad goobta dhex joogto waxaana arrintaasi iminka isha ku haya shirkadaha waxayeysiiya shirkadaha xiisaya arrintan ayaa durba waxaa ka mid ah shirkadda merel oo soo saartay kaba cusub oo ah nooca ay isticmaalaan dadka buuraha kora shirkaddan ayaa si ay kabahan haddaba u xayeysiiso waxay adeegsanaysaa farsamada casriga ee loo yaqaano v r ama virtual reality taasi oo muuqaalada laga dhigayo kuwo run u eg oo qofka ka dhigaya sidii qof buur run ah koraya shirkadda diyaaradaha ee dalka jarmalka ee luftanza ayaa isku dayeysay iyaduna inay macaamiisheeda ku soo jiidato qalabkan muuqaalada runta u ekeysiinaya ee v r-ka loo yaqaano kaasi oo qofka dareensiinaya inuu fadhiyo qaybta darajada koowaad ee diyaaradda oo ah qaybta ugu qaalisan uguna raaxada badan waxaana arrintaasi faahfaahin ka bixinaya d j roller oo ah mulkiilaha shirkadda next v r So up until now, the most powerful medium on the planet, um, or most immersive medium, was a giant screen cinema or an IMAX type of theater. Um, ilaa iyo beri dhoweyd qaabka ugu wanaagsan ee muuqaalada loo daawado ayaa ahayd in la tego shaleemooyinka waaweyn ee shaashadaha waaweyn ay ku rakiban yihiin laakiin iminka qalabkan yar ee aad gacanta ku qaadan karto ee v r-ka ayaa aad uga xiiso badan shirkadaha xayeysiiska ayaa hadda kadib awood u helaya in qofka ay dareensiiyaan ama u gudbiyaan muuqaalada xaqiiqada u dhow waana arrin soo jiidasho leh shirkadda next v r ayaa ka mid ah shirkadaha farsamadan cusub ku shaqeeya waxaanay xidhiir ganacsi wadaagaan warbaahinta fox sports ee ciyaaraha soo daaya iyaga oo ka wada shaqaynaya sidii ay daawadayaashu farsamadan casriga ah uga faa'iidaysan lahaayeen daawadayaasha jooga qaaradda asia ayaa tusaale ahaan waxa ay daawan karaan xayeysiis ku saabsan nolol maalmeedkooda qaaraddaasi ay ku nool yihiin halka isla wakhtigaasi ama isla saacaddaasi daawadaha kale ee jooga maraykanku uu daawanayo xayeysiiska leh oo isla xilligaasi baxaya laakiin arrintan ayaa kharash badan ku kacaysa sida ay sharaxayso katy richward oo ka tirsan shirkadda xayeysiiska ee adwick it is quite expensive for the marketer and for the agency to create this experience. The other waa challenge qaali oo qiimo badan ayay ku kacaysaa in shirkadaha xayeysiisku ay farsamadan casriga ah xayeysiiska ku duubaan caqabadda kale ee jirta ayaa ah in muuqaalada xayeysiiska laga daawado iyo waxa la xayeysiinaya ay isku mid noqdaan si aanay dadku ugu hongoobin laakiin farsamadan ayaa ah mid durba ay la qabsadeen dhallinyarada da'da yar ee aadka u xiiseeya qalabka casriga ah tusaale ahaan dalka sweden makhaayadaha shirkadda macdonalds ayaa marka ay carruurtu ka iibsadaan raashinka loogu talagalay carruurta yaryar ayaa waxaa lagu siiyaa kartoon ka samaysan qalabkan loo yaqaano v r ee muuqaalada casriga ah soo bandhiga shirkadaha xaysiiska ayaa si gaara u beegsanaya dhalinyarada aadka ula jaanqaaday farsamada casriga ah gaar ahaan kuwa dhashay inta u dhexaysay sannadihii kii ilaa iyo sannadkii labadii kun intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu edil xubintii sayniska iyo teknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambena waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay xuseen barre aadan haatana dhinacii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan waxaa ka horreeyaan filayaa intaynaan u gelin dhinaca ciyaaraha waa heestii baa la joogaa maxamed oo dhegeystayaasha ciyaarta dabcan dib bay usii fadhiisan doonaan malaha toddobaadkan ciyaarahan aad u xiiseeyay aad iyo aad waaba kaltu degdegay aad iyo aad waan ka kal raali gelinaya dhegeystayaasha waa heesta wakti iyo fanaanada kaltuum bacdo
waqti inuu cajab yahay wax uusila bagaran qiimo cod ku leeyahay isagoo la cayro bagaran in waqtigu cajab yahay wax uusila bagaran qiimo cod ku leeyahay isagoo la cayro bagaran laxaad caafimaad qaba curyaan heetiya garan dhalaan iyo caruurnimo ducidoobay bagaran laxaad caafimaad qaba curyaan heetiya garan dhalaan iyo caruurnimo ducidoobay
waan gartay halka waayo iyo tusaaleyn badan ayaa heestaas ku jirta kaltuunbacado ee wakhti intaas haddaynu kaga nimaadno halkaad kala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal hadaad jeceshihiin inaad fikrad ku darsataan fadlan ha moogaanina in aad noogu soo dirtaan somali at v o a news com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waxaan filayaa inaad sugaysaan dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa inala socodsiinaya
dhegeystayaasha qaayaha lahow haddaynu ku horeyno xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinhaynaa warar goosgoos oo ku saabsan ciyaaraha goolwadaha naadiga barnley tom hitton ayaa ka bedelaya goolwadanimada jo hart xulka dalka ingiriiska kadib markii jo hart uu ku dhaawacmay ciyaartii gool waxba lagaga adkaaday naadiga manchester city ee toddobaadka naadiga united ay la ciyaartay tom hitton ayaa loogu yeeray xulka ciyaartooyda dalkaasi ingiriiska ee ka hortagi doona waddanka germany iyo waddanka holland jirkan ayaa waxa uu ku biiri doonaa ciyaaraha saaxiibtinimo xulka dalka ingiriiska ay la ciyaareen dalalkaasi oo ka kala dhici doona galada barliin iyo kulanka sabtida soo socda ka dhici doona gegada wembley stadium oo holland ay kula ciyaari doonaan tababaraha xulka dalka talyaaniga antoni cont ayaa diiday inuu ka hadlo haddii uu ku laabanayo tababarnimada kooxaha kadib koobka yuro koint oo ku dhawaaqay toddobaadkii lasoo dhaafay inuu ka tegi doono booska tababarnimo xulka dalka talyaaniga xagaagan marka uu dalka talyaaniga ku leyliyo koobka qaaradda yurub ee jirkan ayaa si weyn loola xidhiirinaya naadiga kubadda cagta chels oo tababaro u baahan waxaana uu diiday inuu arrimahaasi ka hadlo waxa uu sheegay in xilligan aysan ahayn arrin isagu xiisaynayso inuu ka hadlo waxa uu tilmaamay inuu yahay tababaraha xulka dalka talyaaniga uuna rajaynayo in wakhti wanaagsan uu halkaasi ku qaato in khibrad iyo wax wanaagsan buu ka bartay leelinta xulka azuri ciyaartooyda naadiga kubadda cagta real madrid ayaa mar kale dib ula midoobi doona tababarahoodii hore carlo angelotti oo naadiga kubadda cagta real madrid ku hogaamiyey sanadka koobka champions league ee tobanaad ee ladasima waxaana ay ku wada ciyaari doonaan kooxaha real madrid iyo bayan munich waddanka maraykanka marka xagaagan xilli ciyaareedka intuusan furmin ka hor real madrid ayaa la ciyaari doonta kooxaha b s g bayan munich oo ay ciyaaro saaxiibtinimo kula ciyaari doonta xagaagan gobollada colombus iyo new jersey ee waddanka maraykanka waxaana taasi fursad ay u siin doontaan qaar ka tirsan ciyaartooydii hore ee naadiga real madrid ay dib ula midoobaan ama ay iska hor yimaadaanba tababarahoodii hore ee carlo angelotti ee taariikhda champions league ku qoran naadiga real madrid ciyaartooyda kooxaha real madrid iyo barcelona ayaa isku diyaarinaya kulanka la wada sugaya el clasico oo dhici doona raanta bisha abril ee sanadkan aynu ku guda jirno iyadoo islamar ahaantaasina ay labada kooxoodba sheegeen ciyaartooydooda inuu diyaarsan yihiin oo kulankaasi el clasico oo wax ka yar laba toddobaad uun ay ka harsan tahay dhegaystayaal xubintii ciyaarahan halka inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey xubintaas ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta maxamed maxay noo xiga heestaas dhegaystayaasha dhagooda ku soo dhacaysa waa fanaan waa siyaasi waa nin jaamacad wax ka dhiga professor waa heesta shankaroon oo u qaado mudane dalxa
shaxdaageeye joogto kaymaadiyaha shubeeniyo guusha ka arandooxo weli aan shiiraba gelin oo shilaa uga qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madoowiyo shaash lagu hareeye washilaa uga qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madoowiyo shaash lagu hareeye amashaaca dunidiyo adcidooshin joogtaad shaarafteeda leedahe amashaaca dunidiyo adcidooshin joogtaad shaarafteeda leede shankaroon haweenka ay waxaan idhaahdaba maryaan kugu shukriyaya shalkaroon haweenka ayshib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shukriyaya shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama markii aan islaashowge sheekaystu kaligay shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama markii aan isla showre sheekaystu kaligay waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye sharta laga daboolo lagana shaydaan waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye sharta laga daboolo lagana shaydaan
heestaasi shankaroon iyo fanaan dalxa waxay u dambeeyeen barnaamijkii duhurnimo ee dhallinyarada maanta inta haddii la idhaahdo aynu idaacadaha soo socda ku kulmi doono waanigu ah maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar maxamed colaado dhinaca farsamada ah iyo saaxiibada v o e dhammaan idin leh sidaas iyo duur wanaagsan
shaxdaagii la daaqo shuqdaa lagu dareersho meeluu roob shanshada dhigay dhex shibaaxinaaye shaxdaagii la daaqo shuqdaa lagu dareersho meeluu roob shanshada dhigay dhex shibaaxinaaye وشلاو برفايستو ميديب شيرين لديديو عسار كي شير بايسو أرشبيلين أيسي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.